أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يقول الشيخ عليه رحمة الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق شيخ وحو صفين يا إلهي سبحانه وتعالى markuu ilaahay waxdaaniye ku sifeeyey mithli iyo cid u dhigantana waa la u diiday iyo ilaahay cadsi iyo awood darro iyo kayrkii ayuu sifaynayaa qadiimun alla waa kii horreeyey bila ibtidaa'in ay bilaa waqti ibtidaa' xilli uu bilowday isagoonay jirin daa'imun waa allaha daa'ima ee jiraya bila intihaa'in xilli dhammaad u dhammaanaya iyadoo aanay jirin laa yafnaa tiunbuu sii xoojiyey laa yafnaa dhammaan maayo walaa yabiidu baaba'ina maayo walaa yakuunu ma ahaanayo ilaa maa yuriidu wuxuu rabo mooyaane wax kaloo dhacaya haba yaraatee ma jiro laa tabluquhu ilaahay ma gaadho alawhaamu jamcu wahmin ismoosiiska iyo khayaalku ilaahay ma sawiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wahmiga iyo khayaalku ma gaadhaan walaa tudrikuhu ma koobo alafhaamu fahanaduna ilaahay sifooyinkiisa ma koobaan walaa yushbihu ilaahay ma eka alanaama khalqiga uma eka xayun waa allaha nool laa yamuutu aan dhimanahayn qayuumu waa allaha qayuuma ee iskii u taagan ee laa yanaamu aan seexanaynin khaaliqun waa allaha khaaliqa ah bilaa xaajatin ilaa khalqi isagoon u baahnayn khalqi uu abuuro ayuu alla khaaliq yahay raasiqun waa allaha wax arsaaqa bilaa mu'na ay bilaa kulfa hawl iyadooni ku haynin iyo culays toona mumiitun waa allaha wax dila bilaa makhaafatin cabsi la'aan ka cabsan maayo ciddaa uu laynayo cid ila cid u raacaysa haba yaraatee ma jirto baacitun waa allaha soo saari doona bilaa mashaqatin mashaqo iyo dhibaato la'aan ayuu ku soo celinayaa nolosha maa zaala kamuu zuulin bisifaatihi ay mutasifan bisifaatih inuu ku tilmaanaado tilmaamihiisa qadiiman horayso inuu ugu tilmaanaado qabla khalqihi intaanu khalqigaba abuurin ayuu kusii sifaysnaa wuxuu maanta ku sifaysan yahay lam yasdad ilaahay muu siyaasanin bikownihim ahaanshahay ahaadeen iyo jiritaankay jiraan makhluuqaadku shay-an wax kumuu siyaasanin shaygaasoo lam yakun aan ahayn qablahum iyaga hortood min sifatihi ilaahay sifo aanu hore u lahayn khalqiguu abuuray muu ku siyaasanin sifooyinkii hore u lahaa ayuunbuu weli leeyahay wa kamaa kaana tiunbuu xoojinaya wa kamaa sidii kaana wuu rabbi ahaa bisifaatihi mid sifooyinkiisa ku tilmaaman azaliyan horayso horayso weligii ugu tilmaanaa kadaalika sidaasi leeg buu laa yazaalu aanu ka suulayn calayhaa sifooyinka abadiyan dambayso horayso siduu ugu sifaysnaa ayuunbuu dambaysana ugu tilmaanaanaya tii unbuu sii xoojinayaa laysa ma aha bacda khalqi lkhalqi khalqiga intuu abuuray ka bacdi ma aha istafaada mid faa'iidaystay oo helay isma alkhaaliq magaca khaaliq la yidhaa markuu abuuray buu yeeshay ma aha horeba waa u lahaa walaa biixdaasi lbariyati makhluuqaadkuu soo dariyey ee uu soo cusboynaysiiyey istafaada muu ku faa'iidaysanin isma albaari magaca baari la yidhaa khalqigu abuuray muu ku yeelanina horeba waa u lahaa lahu alla waxa uu leeyahay macna arubuubiyati ay sifata arububiya macnaa halkaa waa sifa sifada rabbinimuu leeyahay walaa marbuuba cid rabbi loo yeba iyadoon jirin ayuu rabbi ahaa wa macna alkhaaliqi khaaliq buu ku sifaysnaa walaa makhluuqa iyadoo cid makhluuqou abuurayba aanay jirin ayuu intaba ku sifaysnaa sidii un baan ugu sifaysan yahay sheekhu ilaahay subxaanaه wa tacaala markuu sifeeyey waxdaaniyadiisa ee cadsiga iyo ilaah kale inaanu jirin labadaba ilaahay uu ka fogeeyey ayaa wuu sii sifaynaya wuxuu leeyahay qadiimun waa allaha horeeyey bila ibtidaa'in bilaa basho la'aan daa'imun waa allaha daa'imee jiraya ee joogaya bila intihaa dhammaad la'aan xilli uu dhammaanayo ayaan jirin ee macnaha marka sidaa loo ego waa macno saxiix ah oo aan laaxin laga qabanayn waa macnaha sifada marka la sheegayo amaa in ilaahay subxaana wa tacaala magac looga dhigo qadiim iyo daa'im ma soo aroorin magacyada ilaahayna waa tawqiifi asmaada ilaahay waa tawqiifi marka magacii allah aad doonto ula bixi kari maysid allah waa magaca la doonaya in ilaahay lagu sifeeyo waa in laga helo saddex shardi magaca la doonaya ilahay in lagu magacaabo waa in saddex shardi laga hela shardu اlأwal waa an yudkara biاlkitaabi waالsunna waa in kitaabka alla lagu sheego iyo sunnaha nebiga saxiixa ah in magaca alla la yidhaah manaa waa waa shardiga koobaad shardiga labaad an yasixa adducaaءu bihi mid alla lagu baryi kara waa inuu yahy haddaan alla lagu baryi karay oo aan la odhan karin ya rab ya allah ya khaaliq ya samiic ya caliim waa inay duca ku asaxdo walihaada lafdiga la yidhaha addahar ilaahay lama yidhaah waayo laguma ducaysan karo yaa dahru ma odhan kartid marka waa in ay ku asaxda in lagu ducaysto iyo shardiga saddexaad oo ah an yatasifa bikamaalin muطlaq magacani waa inuu wato ammaan mar walba ah iyo kamaal joogtaa waa inuu leeyahy hadduu marna uu yahay kamaal marna aanu kamaal ahayn ilaahay laguma magacaabayo subxaana wa tacaala markaa qadiim ilaahay laguma magacaabo xagga magaca inaan lagu magacaabayna waxaad ku garanaysaa dee ilaahay subxaana wa tacaala meeluu isugu bixiyey qadiim lama hayo lama hayo xagga magac ahaan macno labaadna wuu leeyahayo qadiim waxaa la yidhaahdaa shayga shay ka dembeeyey markaa iminka kaba hore lahayd ee qaarka la soo iibsato kuwii hore maxaad odhanaysaa waa qaar qadiima ilahay cid ka dambaysayna ma jirto waana ku ilaahay lahaa subxaana wa tacaala xataa caada kalcurjuuni alqadiim xataa caada kalcurjuuni alqadiim curjuunku waa laanta laantii hore markay laan kala soo baxdo waxaa la odhanaya waa laan hore waxaa kaloo ka mid ah afara'aytum maa kuntum tacbuduun antum wa aabaa'ukum alaqdamuun bal waxaa ka warantaan idinkii aabbayaashin waxaa caabudayseen aabbayaashiinnii hore marka awooyadu waa aabbayaan maxaa ka dambeeyey qaar kale ilaa qaar kale ka dambeeya lama odhan karo waa aqdamiin marka macnahaasi kol hadduu sidaa yahay ilaahay laguma magacaabo culimmaduna way tacliiqiyeen laakiin waa lagu sifayn karaa ama waa lagaga khabri karaa lagaga khabri karaa ilaahay markaad ka warramayso waxaad odhan kartaa waa qadiim xagga khabarka iyo warka laakiin markay isam tahay waxaa kaa kaafiyaya ilaahay asmaada uu isku sheegay huwa alwalu والآخر قديم waxaa kaa kaafeeya الأول daa'imna maxaa kaa kaafeeya الآakhir waa أwaliya iyo aakhiriya أwaliye aanu meeluu ka soo bilowday jirin weligii alla uu jiray uu joogey iyo aakhiriye weligii uu jirayo oo meeluu ku dhammaanayana aanay jirin sidaa waxaa sheegay imaam iبن qayim badaaع فawaaidkiisa wuxuu leeyahay baab الkhabri أwsacu min baab الأsmاء waana siday tahay khabridda iyo sifaadku way ka ballaadhanyiin sidaa awgeed baa sheekh alislaam ibnu taymiya oo sheekhiisa ahaa meelo qaarkood uu ilaahay ku sifeeyey bal waxaa soo arooray acuudu biwajhihi اlkariim wa sulطaanihi اlqadiim min ashayطaani الrajiim ilaahay waxaan magan gelayaa wejigiisa karaamada badan iyo awooddiisa qadiimka ahayd marka waa sifadii magac ma ah waa sifa marka waa lagu sifayn karaa laakiin laguma magacaabi karo sidaa awgeed maadaama aynu ka warramaynay asmaada mararka qaarkoodna waynu baraarujinay waxaynu uga faa'iidaysanaynaa asmaa ay isticmaalaan dad badan oo innaga ah ilaahay lama yidhaah eebbe iyo daa'in iyo kuwaasi magacyada ilaahay ka mid maaha dhalinyarta af ingiriisiga barataana god iyo waxyaalaha la midkaa ilahay god lama idha ilahay asmaa buu leeyahy walilaahi alasmaa اlxusna fadcuuhu biha ee laakiin waxaan isleeyahay magaca soomaalidu isticmaalaan guulle annaasir bay macneeyeen oo magacyada ilaahay ka mid a annaasir allah waxu guuleeya marka waa magac la turjumayo ceeb maaha kuwa kale laakiin walaa tarjumaanay ku asaxayn eebe meeluu ka yimi xataa anugu waxaan ka baqaa inuu ka yimi min alab oo qolada kiristaanka ilaah u yaqaanaan alab oo abkii un la yidhi la yar leexiyo eebe la yidhi waa suuragal marka in laga bogsadaa fiican allah iyo rabbi iyo wixii la mideeye asmaadaa leh la isticmaalo marka aynu ku wadno sifaynta wuxuu ku sifeeyey ilaahay qidam iyo awaliya waana awaliye muطlaqa oo meel alle meel uu ilaahay ka bilowdo haba yaraatee ma jirto huwa alأwalu wاlآakhir taasina waxay kutusaysaa ilaahay rabbinimadiisa wax allo wixii kale rabbinimo lagu sheegaa maalina wuu bilowdaa maalina wuu soo gebagabowdaa mana xaqu lahaa inay rabbinimo yeeshaan kol haddaanay sifada ku sifaysnayn sifo waloo ilaahay lagu sifeeyaana midhay leedahay midhaheeda waxaa ka mid ah inaad aaminto cidda ilaah xaqa noqonayso inuu yahay cidda awal ah ee aakhir ah wixii kaloo dhan waa dhammaanaya kullu man calayha fan wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlkraam sheekhu waa sii wado macnahaasuu xoojinaya wuxuu yidhi laa yafna walaa yabiid macnihii horun buu la macnayey laa yafna ilaahay dhammaan maayo walaa yabiid alfanaaءu wاlbeyt bimacnaa waaxid waa laba macno uu isku xoojiyey sajcigana wuu eegayaa waxa weeyaan ilaahay xilli uu soo gebagaboobay oo uu dhammaanaya haba yaraatee ma jirto waana halkuu ka lahaa ninkii doodayey ama faanayey ee suuraة اlkaafi ku yaalay maa adunu an tabiida haadihi abada beer uu lahaa ama laba beerood uu lahaa ayaa wax kale ugala ekaaday wuxuu u qaatay inay daa'imayaan su i maa adunu an tabiida haadihi abada kuwaa iyo waxaa ilaahay habeeyey u malayn ma inay weligeed suulayaan cidda aan suulayni waa alle qofku hadduu shay aamino inuu jirayo ya hadduu aamino shay inuu jirayo uu weligii jirayo uu ku kufreeya hadduu aamino adduunyadu inay tahay shay weligeed abadiya ama uu aamino qidam ilcaalam wax la dha qidam ilcaalam waa maxay caalamku inuu weligiiba jiray wuu kufreeyaa waayo dee laba shay oo horreeye ma jiraan allun baa horreeyey wax alla wixii kaleo dhan waxay leeyihiin xilli ay bilowdaan xilli ay bilowdaan ayay leeyihin ilaahay subxaanaه watacaala waa albaaqi bacda almawjuudaat wuxuu la macneeyey hadalkan sheekhu alwaariث magaca ilah la ydhaha alwaariث waa allaha cid walba ka dambaynaya ee cid ka dambaynaysa aanay jirin kulu شhayءin haalikun ilaa wajhah watawakl calى alxayi اladii laa yamuut sheekhu waa siooda wuxu uhi walaa yakunu ma ahaado ilaa ma yuriidu wuxuu rabo mooyaane ee alla doonayo wax aan ahayni ma dhaco qadiyadaana qofka muslimka ahi waa inuu qalbiga u sii daayo kownkan waxa ka dhaca wax ilaahay go'aamiyo go'aaminta iyo iraadadaasi laba macnay noqotaa iraadatun kowniya iyo iraadatun sharciya kown ahaan buu ilaahay u doonayo markuu kownka abuurayey ayuu sidaa ugu tala galay sunnihiisaa ku dareeray qorshayaashuu adduunka u dhigay ayaa sidaa ah iraadada kowniga waxay isugu jirtaa wuxuu jecel yahay boqol kiiba boqol iyo wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u jeclayn dhinac wuu ka jecel yahay inuu wixii dhaco laakiin ma wada jecla iraada kowniya la ydhaha iraada sharciyana waxa weeye wuxuu ilaahay ina faray ayaa la yidhaahdaa iraada sharciya waana wuxuu wada jecel yahay taasi waxay kaa bogsiinaysaa waxyaalo badan oo dadka iskaga hor yimaada markuu dembi sameeyo ama uu meelka dhac sameeyo ayuu odhanayaa allah doonay labadii doonisood baan u kala garanay ilaahay wax kastoo dhacaya wuxuu u doonay kownan kown ahaan buu u doonayoo waa uu qoray laakiin shay kalu ku ladhay oo ah iraada sharciya wixii diintiisu ay ku farayso wuxuu u doonay labadii iraado way isugu yimaadeen ta aanu ku farinna maxaa ku gaara aliraada alkowniya tusaale ahaan in qofkani uu islaamo cumar ibnu khadaab inuu islaamo maxaa ku dareeray labadii iraadada kownanna ilaahay wuu u doonay oo looxal maxfuudku ku sii qoray cumar oon jirinba haye sharcanna wuu u doonayo inuu nebiga noqdo ragga saanidaya ee garab istaagaya ilaahay baa doonay amrayna labadii baa isku dhacay amaa abujahal oo kale kownan ilaahay ma doonin inuu islaamo laakiin sharcan waa la faray waana laga doonaya sharcan waa la faray waana laga doonaya aad ma fahanteen markaa goormaa qofka lagu xisaabiyaa waa markuu isagu la yimaado shaygii maxaba waa markuu la yimaado markaasaa lagu xisaabinaya masalan ilaahay subxaana wa tacaala qofku wuxuu doonay inuu tukado markaasuu kari soo galay masaajidka labadii iraadaba way ku dhaceen aliraada alkowniya iyo aliraada sharciya kan buu luhunguriga inagaga hadhay ee ima waaye masaajidkii ka warrama ya sharcan ayaanu ilaahay doonin kownan laakiin ilaahay wuu doonay subxaana wa tacaala markaa labadaa iraado waa in la fahmo waxaa la mid ah alidnu waalqada alidnu wuxuu u qaybsamaa idnun kowni iyo idnun sharci famaa asaabakum min musiibatin fabiidni illaah musiibada dhacda alla doonay alla doon waa iraada kowniya wixii aad qayb ka leedaheed adigu sababtana waa maxay waa iraada sharciya waxaa la mid ah alqada qadaaguna wuxuu noqdaa qadaa kowni iyo qadaa sharci وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا رee بني إسرائيل إلaahay wuxuu go'aamiyey inay adduunka laba gor fasaadinayaan markastay fasaadka la yimaadaanna ilaahay uu qolo ku soo saarayo qolo firfirkooda goyso haddana ilaahay wuxuu ku sheegayaa qadaa sharciya وaqضىa رabuka anlaa tacbuduu إilا إiyaah marka labadii waa inuu qofku kala fahmo waxaa la mid ah ataxriim taxriimkuna wuxuu u qaybsamaa تxriim kowni iyo taxriim sharci nebiy llaahi muusa oo laqiid ah oo la soo helay ayuu ilaahay wuxuu idhi waxaramnaa calayhi اlmaraadic dumarka wax nuujiya waanu ka xarinay ma sharci ahaan baa looga xarimay ya kownan buu ilaahay uga xarimay gabadh walba ilaahay wuxuu go'aamiyey inaanu naaskeeda qabsanin muusa mid alle midii loo dhiibaba xaggaasuma uga jeestaa kownan bay xaaraan uga tay ama taxriimu sharci waa xurimat calaykum ummahaatukum hooyooyinkaa laydinka xarimay hooyooyinkii inaad guursataan waa taxriim sharciya waa taxriim sharciya labadaa markaynu kala saarayno waxaynu doonaynaa inaynu fahanno qolooyinka ku lumay baabulqadar waxay kala saari kari waayeen iraada kowniya iraada sharciya iraada kowniya waxaa la muraadifa mashiia almashiia wamaa tashaa'uuna ilaa an yasha allah ama iraada sharciya oo mustaqila qolooyin la yidhaha jabariya waxay aamineen inaanu insaanku doonisba lahayn inaanu doonisba lahayn oo la yska wato ilaahay baa kolba dhan u wada deetana isagu hadduu masaajidka soo gala iyo hadduu mukhbaaradda gala iyo mar walba he waa la yska wataa bay aaminsan yihin meesha maxay ka saareen wixii la odhan jiray ira waxay ka saareen ha iraada sharciya meesha ka saareen tii kowniyaday ku talax tegeen qolooyin kalena iraada sharciyaay ku talax tegeen oo waxay yidhaahdeen addoonku isagaa wax walba u madax bannaan ficilku sameeyo ilaahay ma ogeyn manuu khalqin manuu qorin manuu doonin intaba isagaa u madax bannaan iyaguna maxay sameeyeen nin walbaaba khaaliq bay ka dhigeen nin walowba ficilkaaga adaa khalqaya labadu waa munxarifiin labada aayadoodna waxay mid walbaaba aayad keliya un bay arkeen qole maxay arkeen liman shaaa minkum an yastaqiim kii doona inuu toosnaado waxay moodeen doonista bini aadanku inay madax bannaantahy oon cidiba ka dambayn qolada kalena maxay eegeen wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah waxay u qaateen mashiicada alloo keliya inay jirto mashiicada allah markas ah teenuna waa farac markay teen iyo ta alla isku dhacaan ayaa wuxuu hirgalaa taadu hadday ta alla qaban weydo wixii maxaa ku dhaca wacadilmaa aduu waxbaa doonayso qorshaa dhigatay waxbaa isku hagaajisay doonistii way kaa timi xaggaaga laakiin xaggey ka dhici weyday xagga alle welina ogaada mashiicada alle xigmadday ku salaysantay iyadu teenu laakiin inta badan haway ku salaysantay iyo doonis iyo kal jeclaysi wuxunbaad iska jeclaanaysa wacasaa an tuxibuu shay-an wa huwa sharun lakum waxyaalaad iska jeclaanaysaa shar baabu kuuyey laakiin mar walba doonista ilaahay waxay ku salaysan tahay xikma xigmad bay ku salaysantay marka qofku markuu ogaado wax kastoo adduunka ku dhaca inuu yahay doonis alle maxaa ku- muxuu ka faa'iidaya faa'iiduu ka faa'iidaya waa maxay ee iimaaniga ah qalbi qabow buu qaadayaa warwari maayo sidii alla u doono maanta wuu xanuunsaday alla doonay ku sabraya berrina wuu caafimaaday eh alla doonay wuu ku mahadnaqaya warwarkii baa meesha ka baxaya walbahaarkii amaa kanaan ilaahay ogolayn ilaahay aaminsanayn labada goorba marna wuu kibraya marna wuu qaraacmaya mar wuu u qaadan waaya sida u dhici karta maxaa waa sidee aniga ma maxaan galabsaday waa kan soo taagay maalintu wax yar helana wuu ka badbadinaya kiiba maaha dhan walba wuu ridaya fa- waxa weeye ilahi wuxuu leeyahay ina alinsaana ina alinsaana khuliqa ina alinsaana khuliqa haluuca إida masahu الsharu jazuuca وإida masahu اlkhayru manuuca ila اlmusalliin marka waa inaad fahanto iraadada ilaahay ee kowniga ah iyo ta sharcigee adiga lagaa rabo wax badan bay kaa bogsinaysa walaa yakuunu ma ahaado إila ma yuriidu wuxuu rabo mooyaane wax kale ma dhacaan laa tabluquhu ilaahay ma gaadho alwhaamu jamcu wahmin wahiya dunuun malayaasha iyo khayaalka iyo ismoosiisku ilaahay ma gaadhaan walaa tudrikuhu ma haleesho alleh alafhaamu fahanada ibni aadamka iyo makhluuq ee ta hore haddaynu ka horayno ilaahay subxaana wa tacaala wahmiga alkhayaal qofku waxbuu sawiran karaa kayfiyatu daatihi ilaahay daatadiisa qofku waxbuu sawiran karaa waxa uu sawiranayaa mar walba waa wax khalada walihaada baa waxa la diiday in ilaahay daatadiisa lagaba fikiro maxaad ka fikirtaa waxaynu nahay dara aan meel gaari karayn makhluuqaad iminka haddii lagu idhaahdo sawiro ayaana sawiran karayn makhluuq jibriil la yidhaah oo lix boqoloo garab leh bal adigu sawiro meelaad kaga kala dhejisaba he waad garan waayeysa waa makhluuq ayaynu sawiran kari la'nay oo maskaxdeenni he ay soo qaban kari la'nay lix boqol laba garab waynu naqaanay soo ma haddii hadda la yidhaha makhluuq saddex garab leh waad yaabsa garabka kale talo xaguu he kaga yaalla caqligaagii makhluuq soo qaban waayey ayaa isku dayay inuu ilaahay ka ka fikiro talo ilaahay awooddiisa iyo sidee buu yahay iyo walihaada waxaa nabigeenna laga wariya تفkروا في مkلوqاaت اللaه وlaa تفkrوا في dاaت اللaه ka fikira مkلوq all abuuray iimaan baad ka siyaasanaysa buuraha badaha samada arlada iimaan baad ka kororsanaysaye dhigo oo ka fikir oo dhuux laakiin ilaahay daatadiisa ha ka fikirin maba gaadhi cidlaad ku basbeelaysa walihaada markaa waxaan laguba diran oonay awooddaadu gaadhayn ha isku mashquulinin waxaad ka faa'iidaysaana ma jirto laa tabluqhu اlأwhaam walaa tudrikuhu lafhaam hadalkaa sheekhu ilaahay baa waafajiyey muu odhanin walaa tacrifuhu lafhaam qalad bay ahaan lahed hadduu idhaahdo laa tacrifuhu ma taqaano alafhaamu fahanadu fahamku ilahay wuu yaqaanaa ilaahay ninba intay u gaadho cilmigiisu ayuu ka yaqaanaa waa lagu kala badan yahay laakiin tuu diidan yahay waa ixaata koobid walaa tud laa tudrikuhu labsaar wa huwa yudriku labsaar wa huwa allatiifu alkhabiir ilaahay fahanadeennu ma koobaan wax ka yar baynaan koobi karayn maxaad u malayn ilaahay subxaanahu wa tacaala marka waa inuu qofku iska ilaaliyo inuu fahankiisa yaree kooban sheekhu mar labaad buu kusoo noqon doonaa marar dambuu inoo sheegi doonaa mawduucan laakiin waa inuu ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala sifooyinkiisa iyo kayfiyaddiisa inay ka baxsan tahay cuquusheenna inay ka baxsan tahay kayfiyaddaan ujeedaa macnaha maaha walaa yushbihu alanaam walaa yushbihu ilaahay ma shabaho alcanaama khalqiga ma shabaho anaamku waa makhluuqaadka min annamaa baana laga keenay kobac way kobcaan maadaamay kobcayaan baa waxaa loo bixiyey anaam nuskhadaha kitaabkeenna qaar ka mida waxay qoraan walaa yushbihuhu alanaam laba ha bay ka dhigaan idinka wax saa idin qora ma jira walaa yushbihuhu اlanaamu khalqigu alle ma shabahaan taa xalaynu soo marnay macno cusub maaha kaasi kanaa macno cusub ah laa yushbihu ilaahay ma shabaho alcanaama khalqigiisa ma shabaho taasaana sax ah ilaaha weyne waaxidii khalqigiisa ma shabaho ee shabihitaan ee uu ku shabahayo xagga asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo afcaashiisa ma shabahayo ee culimmadii hore waxay hadalkaa u keeni jireen niman mushabbiha laydha ama mumasila ayay naqdiyaya nimankaa mumasiladu waxay yidhaahdeen waanu eegnayo makhluuqaadkii baanu saa u eegnayo makhluuqa insaanka laydhaa ayuun baanu ilaahay ku shabbahnay maadaama ilaahay uu abuuray laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim qaab la yaablaa loo abuurayo saasuu baanu ku shabbahnay waana jariimatu nakra qofkay taasi ku caddaato waa uu ku kufriyaya ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqiisa ku shabbaha waa ku kufriyaya wuxuu lahaa nucaym ibn xamed alkhusaaci shaykhu lbukhaari man shabbaha allaha bishayin min khalqihi faqad kafar qofka ilaahay ku shabbaha makhluuqiisa wax ka midii waa gaaloobaya waman ankara maa wasafa allahu bihi nafsahu faqad kafar ka ilaahay wuxuu isku tilmaamay inkirana isna wuu gaaloobaya labaduba eeg mid wuxuu diidey wuxuu alla isku sifeeyey maala ilaahay wuxuu ihi wayabqى wajhu rabbika ma ilaahay weji ma laha haddaynu dhahno ilaahay weji buu leeyah de inaguna weji baynu leyna waynu isu soo gelaynaa si aan ilaahay uga fogeeyo makhluuqa wejiba male muxuu radiyey nas iyo aayad qur'aana ayuu ganafka ku dhuftay taasuu ku kufriyaya ka yidhaahda ilaahay wejigiisa iyo gacantiisa iyo hadalkiisu waa keenoo kalena isna waa kufriyaya walaysa bima wasafa allahu bihi nafsah walaa rasuuluhu tashbiih wixii ilaahay isku sheegay ama nebigiisu ku sheegay shabihitaan ma lehee sidiisaa lagu daynayaa nucaym bn xamaad alkhusaaci ayaa hadalkaa leh abu xaniifa radia allahu taala raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu ku leeyey kitaabka la idhaha alfiqu lakbar ee isaga loo nisbeeyo laa yushbihu shay-an min khalqih ilaahay ma shabaho khalqigiisa cid ka mida walaa yushbihuhu isagana ma shabahaan shayun min khalqih cid khalqigiisa ka midii alla ma shabihi karaan uma qaala bacda dalika haddana wuxuu yidhi wasifaatuhu sifooyinkiisu kulluhaa siday u dhan yihiin khilaafa sifaati اlmakhluuqiin makhluuqaadka sifaatkooda way ka duwan tahay yaclamu ilaahay cilmi buu leeyey laa ka cilminaa se inagu cilmi u leenay ma aha shaqo kuma leh wayaqdiru awood buu leeyey laa ka qudratina awooddeenna mid la macno ah oo la mida ma aha wayaraa wuu arkaa laa ka ru'yatina aragtideennoo kale ma aha intuba isaga u gaartay cilmigiisa qudradiisa ru'yadiisa ta lagu badbaadayaana waa taa ta aayaadku sheegayna waa taa laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu albasiir si aad u badbaaddo afar arrimood baad ka ilaalinaysaa baabu sifaat arrinka koowaadee laga ilaalinaya waxaa weeye altamhiil in ilaahay la masalo oo khalqigiisa loo ekeysiiyo waa kufri wuu iska ilaalinaya qofku waxaa kaloo iska ilaalinayaa tacdiil tacdiilku waa maxay in nafkii la cadilo laydhaa macnaha tilmaamima maayo oo ilaahay sifadii loo diido waxaa kaloo iska ilaalinaya taxriif oo ah in nafkii la luqunjibaadho ama la leexiyo ama la gantafaruuro meel aanu ka warramayn lagu jeediyo taxriif baa la yidhaha masalan ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu yidhaahdo istiwaa sheegto alraxmaanu cala alcarshi istawa kan uu yidhaahdo waa istawlaa istawa maahe waa istawlaa waa taxriif taxriifna wuu ka ilaalinaya iyo takyiif afraad waxa weeye kayfiyadayn inaad tidhaha qaabkaa weeye ood qaabaysaa waa mamnuuc wey waana waxyaalaha lagu kufriyo afartaa waa inuu qofku ka badbaado fii baabi sifaat marka sifaatka laga warramayo xayun ilaahay waa allaha xayga ah ee laa yamuutu aan dhimanahayn qayuumun waa allaha qayuum ah ee iskii u taagan laa yanaamu een seexanaynin khaaliqun waa allaha khaaliqa ah bilaa xaajatin baahi la'aan raasiqun waa allaha raasiqa ah bilaa mu'natin culays la'aan halkanna sheekhu wuxuu kaga warramayaa laba isam oo asmaada ilaahay ka mida oo laba sifo waaweyn wata waa xayun iyo qayuum ilaahay in badan wuu israaciyaa gaar ahaan saddex aayadood oo qur-aanka kariimka ah ka mida ilaahay wuu israaciyey waa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum aliflaamiim aliflaamiim ali cimraan bilowgeed muxuu ahaa allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu alqayuum iyo aayaddii kale ku taallay suuratu waxay ku taallaa suuratu daha wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuum saddexdaa goor waa la israaciyey xadiisuu warinaya imaam ibnu maaja iyo xaakim iyo tabaraani ayaa waxay tusaysaa in saddexdaa magac ay yihiin ismu ullaahi alacdam magaca ilaahay weyn wuxuu nabigeenu leyahy sal l slam xadiiska ismu ullaahi alacdam fii alaai suwarin min alqur'aan magaca ilaahay weyn ee wixii lagu baryo uu aqbalayo wixii lagaga magan galana uu kaa magan gelinaya saddex suuradood buu ku jiraa suuratu اlbaqara wa aalu cimraan wa suuratu طaaha marka waa ism aad u qaaliya alxayu اlqayuum waliba marka la israaciyo labadaa magac wax weyn bay koobsadaan labadu waxaa la yidhaahdaa culammada caqiidadu yidhaahdaan waxay asal u yihiin jamiicu الصifaat صifaadka ilaahay ayay asal u yihiin waayo صifaadka ilaahay waa laba صifaat daatiya iyo صifaat ficliya صifaat ilaahay daatadiisu leeday horena uu lahaa weligiina uu lahaanayo kaas waxaa hoos yimaada ismu اlxayi wa صifaة اlxayi ayay wada hoos yimaadaan sida alcilm ilaahay cilmigiisu waa daati samca basarka qudrada cizada xikmada raxmada kul haadihi waa صifaat daatiya waxay hoos yimaadaan صifaة اlxay صifaadka ficligiina waa kuwa mashiicada ilaahay ku qumaa mashiicada ilaahay goortuu doonana wuu sameeya marka uu doonana ma sameeyo kuwaasna waxay hoos yimaadaan sifatu alqayuumiya sifatu alqayuumiya waa sida alkhalq ilahay markuu doono u abuura altadbiir alixyaa noolaynta walimaatatu dilidda maxaa la yidhahdaa alcizaaz walidlaal cidduu cisaynayo cidduu dulaynayo cidduu waxsiinayo cidduu u diidayo cidduu hoos dhigayo cidduu dallacsiinayo kullu haadi waxa weeye sifaat ficliya markaa sifaatu lficlina qayuumiyay hoos yimaadaan sifaatu daatna maxay hoos yimaadaan sifatu alxay ama sifatu alxayaa ilaahay noloshiisuna waa nolol dhan walba ka dhammaystiran bikhilaafi xayaati almakhluuqaat makhluuqaadka noloshoodu laysat bikaamila maxayna kaamil u ahayn nolosha makhluuqaadku saddex dhinac bay ka dhimantay mar weeyaane hore umay jirin waa ta koobaad mar bay bilowdaan marna way soo gebagaboodaan waa ta labaad oo meel bay ku dhammaadaan intaa ay nool yihiinna noloshoodu daa'im maaho in dhan bay hurdaan inta ay hurdaan waa maxay daaqadii albaabadaad xidhato maxaad ku jirtaa waa maxay mawtatun suqraa geeri yar baad ku jirtaa waayo walihaada markaynu seexaanna maxaynu idhahna allahuma bika amuutu wa bika axya ilaahay oo magacaagaan kuna dhimanaya kuna noolaanaya waa dhimasho yar allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha waxaa ka midoo iyana cajiib ah intaa aad nooshayna noloshaadu boqol kiiba boqol maaha mar waad xanuunsanaysa mar waad baahantay mar waad werwersan tahay mar waad cadhaysan tahay cawaanid badan ayaa kugu imanaya nolol sideedii u taagan oo boqol kiiba boqol taagan maaha ama nolosha ilaahay waa xayaat bilaa mowt xayun laa yamuut waa allaha xayga ah ee aan dhimanayn watawakal cala alxayi aladi laa yamuut qayuumu waa allaha qayuumka ah waa allaha qaa'imka ahee iskii u taagan cidna aan u baahnayn adigu markaad doonayso inaad istaagto oo keligaa aad qunto taageeraad u baahantay haddaad doonayso dhaqaale ahaan inaad madax bannaanaato cid baa ku saacidaysa haddaad doonayso caafimaad ahaan waxbaa ku saacidaya haddaad doonayso inaad reer dhifto wuxuun baa ku saa cidun bay wax kaaga xidhan yihin haddaad haddaa islaa guri dhis haddaad islaa wax baro cidun bay wax kaaga xidhan yihin laakiin ilaahay cidna waxba kagama xidhna waa qayuum wax walbaba u dhan yihin adiga laakiin waxbaba kuma dhammaa waxaagu waa kala wada dhiman yihin laa yanaamu allaha seexda maaha ee nabigeena sala allahu alayh waaalih wasalam waxaa laga wariyey inuu yidhi ina allaha laa yanaam walaa yanbagii lahu an yanaam kama fii axmed wa muslim ilaahay ma seexdo umana haboono inuu seexdo hadduu seexanayo khalqiguba saba ma habaysnaadeen waxaa kaloo la wariyaa kamaa cinda axmed wabni kaiir fi lbidaaya wanihaaya nabiyullaahi muuse inuu ilaahay weydiiyo yaa rabbi hal tanaam ilaahayow ma seexataa ilaahayow ma jawaabine wuxuu ku yidhi muusow laba quraaradood qabo laba quraaradood qabo sawhay soo jeed wuu soo jeeday habeen maalin dambuu hayey habeen labaadkii ayaa dee hurdadii u timiyo intuu lulooday buu khalaas labadii isku dhuftay oo ay jabeen markaasuu yidhi yaa muusa ina allaha yumsiku asamaawaati waalarda an tazuula ilahay saasuu u hayaa hadduu seexanayo wuxuba farahay ka bixi laayeen sidaa awgeed ina allaha caza wajalla laa yanaam sifadanna waxay ku jirtaa sifooyinka xaggeenna ka ah dhammaystirnaanta ilaahay xaggiisana nuqsaanta iyo liidashada ku ah een lagu sifaynayo innaga waa inoo kamaal waa inoo caafimaad qofku hadduu seexan waayo wuu warwaraya dhakhaatiirtu u tegaya ii duceeya waa nuqsaan xaggeenna soo maaha laakiin ilaahay xaggiisa waxa weeye ya innaga xaggeenna hurdala'aantu waa nuqsaan xagga ilaahayna hurdala'aantu waa kamaal waxaa la mida alwalad haduu innaga dhali waayo ama qofka dumar ay dhali weydo kolba dhakhtar ha ku cararto haye bal inay dawo ka raadsato xaggeenna waa dhalitaan la'aantu waa nuqsaan ama ilaahay subxaana wa tacaala lam yelid walam markaa sifooyin noocaasaa jira oo xaggeennana dhammaystirnaan ka ah e xagga ilaahayna subxaana wa tacaala dhammaystirnaan u ah khaaliqun bilaa xaaja ilaahay waa khaaliq khalqigoo dhan isagaa abuuray laakiin bilaa xaaja uma baahna ilaahay waa qani yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alganiyu alxamiid markuu ilaahay waxaanoo khalqiga abuurayo baahay uu u leeyahay uma abuuraye xikmad buu u abuuraa khalaqahaa lixikma walam yakhluqhaa lixaaja baahi uma abuurine xikmad buu u abuuray raasiqun waa arsaaqaya bilaa mu'na bilaa ma'uunana waa loo akhriyaa labada goorba waa loo akhriyaa in hamsaha qadci laga dhigo iyo in hamsaha sukuun loo yeelo labadaba waa lagu akhriyaa raasiqun ilaahay waa arsaaqaya bilaa mu'natin culays la'aan innaga waa aragteen awooddeennu way xadidan tahay fuqaradaa la sheegayeenne hadduu cayladiisa masruufo oo ciyaalku dhowr noqdaan markiiba saaxiibu ciyaal baa noqday arrimo badan uu bixin jiray ayuu isfaray ayuu yaraynayaa cabashaa laga soo taagaya cudurdaarasho markaasuu warwaraya culays qof hadduu biil ka bixiyo buurun buu la leekaanaya wallahi biilkii hebelnimo ku sugaya ilaaha waxaa khalqi arkaysaan baa sugaya iyo qaar aynaan arkayn iyo qaar badaha ku hoos jira iyo quraanjooyin iyo wax tirsan iyo waxaynu arkay waxaba ilaahay biil buu siinayaa wax culaysay ku leedayna ma jirto wamaa min daabbatin fi اlardi ilaa cala allahi risquhaa wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha wax culaysay ku hayaa ma jirto kuyu ay ku leeyihin ma jirto kale ilow ilaabayaa ma jirto innaga hooyadu afar inan hadday kuyuu soo galaan mid bay ilaabaysaa or miyaana awalku siin adiga marka walihaada bay soomaalidu waxay idhaahdaan nin hadli waayey hooyadii qadisa ilaahay inaad hadasho iyo inaad aamustaa way u siman yihiin liiskiisa cidina kama baxdo ciduu ilaabayaana ma jirto raasiqun waa allaha raasiqa bilaa mu'na markaad ogaato inuu ilaahay raasiq yahay waxa ka baxaya warwarkii arsaaqda ee nafteenna waalay ee ina dhibay ee xaaraanta loogu ordaayo ee xalaasha loo looga kacsan yahy xalaashi baa laga hanqaltaagay amaba uu badaha isugu qaadayo ama uu waxyaalo badan u samaynayo hadduu qadiyaddaa aamini lahaa raasiq ilaahay afkaa dilaaciyey ilaa aada laasatay intii alla kugu talagalay dhiban maysid hadday marh ku harsan yahy maanqumbulo duryo lagugu dhufto inta aad markaa dhammaynayso ma dhimanaysid qofku hadduu taa ficliyan u aamino ma warwarayo qadarka ilahi buu rumaysnaanaya inta badanna marka aynu berinnahay ee caafimaad qabno ayaynu ku celcelinnaa ilaahay baa raasiqa ina allaha huwa arasaaq qadiyaddaas ku celcelinaysay marka uu xoogay madmadow ku soo galo ayuun baad arkaysaa qofkii oo leh hebel arsaaqday u jaraya warsadii lahay ilahay baa u arsaaqa see buu u jari karaa tuumbada arsaaqda ilaahay kugu keeno bini aadambo ma arko waabay goyn lahayenbe waanay hee waanay arkayn mana awoodaan waabay jar lahayn waa xaasidiin leh marka si aanay taasu u dhicin ilaahay cidna muu ogeysiinin cidna muu barin suu wax kuu siinaya isagaa yaqaan raasiqun bilaa mu'na mumiitun bilaa makhaafa mumiitun waa allaha dila bilaa makhaafatin cabsi la'aan cid kastoo wax dishaa wuxuunbuu ka baqdaa quraanjo haddaad disho allihii quraanjada abuuray baad odhanaysaa tolow hee daalac muu kuu raacay talow dembi miyaad ku dishay mise gar baad ku dishay walihaadaaba axaadiisu waxay tilmaantay nebi ambiyada ilaahay ka mid a oo quraanta qaniintay deetana wuxuu amray tuulihii yaraaye in la guboba meeshay qaryada de ay degtooyin hee qaryada meesha yar ay degtooyin quraanjadu maxaynagu nahnaa good quraanjo goodkaba guba buuri deete ilaahay nebigii buu waxyooday nebi yahow quraantaa ku qaniintayoo gebigoodoo isku wada dartay anigana intaa khalqu way caaya way aflagaadaynaya waxbay iga sheegayaan haddana waan arsaaqaya waa cajiib wey markaa mubiitun bilaa makhaafa waxaan uga socdaa ilaahay isagaa dila walaa yakhaafu cuqbaaha intuu umada halaago ayaanu cidhibteeda iyo su'aal dambe iyo cid daalac u raacday cid wax ka weydiisa aanu ka baqanayn waayo isagaa leh isagaa ka abuuray min alcadam iyagoon jirinba hadhowna hadduu baabi'iyo halkay ka yimaadeen inbuu ku celiyey cadam bay ahaayeen cadamkiunbuu ku celiyey adiga waxaad u baqanaysaa waxaan waanad keenin waanad abuurin ma lihid markaa sidaa oga su-aal waa inaad ka baqataa laakiin isagaa abuurtay isagaa leh isagaa arsaaqaya isagaa maamulaya siduu u gartana wuu u gelayaa ficilkiisuna xikmad buu ku dhisan yahay ama ficilkeenu inta badan xikmad kuma dhisna waxaa kaloo laga fahmayaa kelmadda sheekha in mawdku uu yahay shay jira mawdku wax wahmiya maayo waa wax jira bal aayaadka qur-aanku waxay sheegayaan mawdku inuu abuuran yey shay jiro abuuran inuu yahay say noloshuba u abuuran tahay alladii khalaqa almowta walxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camala oo wax jiroo la abuuray mowdku inuu sidaa yahayna waxaad ku garanaysaa xadiidka muslim iyo bukhaari ku jira yu'taa bilmowti yowma alqiyaama bisuurati kabshin amlax maalinta qiyaame mowdkii baa la keenayaa wan weyn baa laga soo dhigaya markaasaa la joojinaya jannada iyo naarta dhexdooda labada qoloba waa loo yeedhaya ahlujanna way soo eegayaan ahlu naaridina way soo eegayaan fayudbax waa la gowracaya markaasaa qolana muraaro dilaacu dhammaanaya qolana farxadi u dhammaanaysaa mumiitun bilaa makhaafa baacithun waa allaha soo saara makhluuqaadka bilaa mashaqatin dhibaato la'aan haddii caawa laynoo diroo la yidhaa xabaashii hebel hebel ku aasnaa waddaa maraysa ama reer beejaga u ahayde soo faqa mushkiladayna gaadhaysa waa la ogye iyo rafaadka iyo dhibaatada waa hal xabaal makhluuqaadka o dhan ilaahay amar keliyuu ku soo saaraa maa khalqukum walaa bacukum ilaa ka nafsin waaxida soo baxa unba odhanaya naf keliyasa u soo baxdo ayaa u soo wada baxayaan baacisun waa allaha soo saara bilaa mashaqatin rafaad iyo dhibaato la'aan ibnu aadamkuna inta badan wuxuu diidaa oo uu caaridaa oo hadal ka keenaa bacsiga iyo isoo soo saarka markuu maskaxdiisa u celiyo iyo awoodda ibni aadamka hadduu u celiyo markaa hadal buu ka keenaa ama hadduu ilaahay awooddiisa u celiyo hadalka buu keeneen waayo wuxuu ogaan lahaa alle ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ku adagiba inaanu jirin shayguu abuuraya iyo kuu soo saarayaaba inay u siman yihin buu ogyey kol hadday sidaa tahayna waa inuu qofku ogaado awoodda lagu qiimaynaya waa awoodda allah zacma aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbi latubcaثun mar kale nebiga salى اllahu عalيه wasalam bay kula doodayeen intay lafa soo qaadeen lafa baaliyoobay oo burburay oo nooc kala noqday ayuu soo qaaday ninkii la odhan jiray cuqba ibna abi mucayd suu yihi moxamedow ma sidaa markaanu noqonno ayaana la soo saaraya maasuu yidhi haa waabu ku afuufayba ilaa la sheegay nebiga indhaha ka gashay lafii ka galeen deetna waa ka ilaahay soo dejiyey wadaraba lana maala wanasiya khalqah qaala man yuxyi alcidaama wa hiya ramiim qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala mara u sheego waxaad tidhaa waxa soo noolaynaya allihii markii horeba curiyey ee cidlo ka bilaabay waxaanaynu ognahay xaggeenna bilowga iyo soo celinta keebaa ku hawl yar soo celintaa ku hawl yar shay jiroo soo celiso bilowguna wuu adegaya ilaahay laakiin labaduba way u siman yihiin innamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun halkana sheekhu wuxuu ka warramayaa sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala markuu khalqiga abuuray wax sifo u soo kordhay inaanay jirin hada mar baynu akhriyi doonaa israacinaynaa laakiin waa inaynu fahanno qolooyin munxarifiina oo baabulctiqaad ku lumay ayaa waxay aamineen haddii la yidhaahdo ilaahay waa awal oo weligii wuu jiray azalan sifaadkiisuna way jireen in laba shay oo weligood wada jiray ay ka soo baxayaan meesha laakiin waa maxdu khuraafa waa wax aan jirin iminka adigu maqal baad leeday oo arag baad leeday oo waad hadashaa bal saddexdaa sifo ma saddex qof oo kula jiraa ya mise adiguunbaa tilmaama leh adiguunbaa tilmaama waxay u qaateen sifaadkan ilaahaye la sheegayaa inay dawaad yihiin waxyaalo kaloo jira marka haddii la idhaha sifaatkuna weligood way jireen macnaha dhowr shay baa weligood wada jiray ilaahay iyo intaasoo shay subxaana allah wahmi noocaasaa ku dhacay qaladkuna wuxuu ka raacay sifada iyo daadku laba shay ma kala aha waa daatun waaxida lahaa sifaat daatun waaxida lahaa sifaat markaa markaad leedahay ilaahay weligiiba uu ku sifaysnaa maad qirin dawaad iyo waxyaalo badan oo hore u jiraye waxaad qirtay allah inuu jiray bisifaatihi waayo waxa khatara oo qallooca oo inxiraafa inaad tidhaahdo ilaahay sifooyin buu gadaal ka yeeshay hore aanuu lahayn waayo hadalkaas waxa weeye in ilaahay mar uu naaqis ahaa walciyaadu billaah haddii la idhaha ilaahay mar unbuu hadlay horena umuu hadlay mar unbuu awoodda abuurka yeeshay awoodna hore umuu lahayn awoodda arsaaqidda mar dambuu yeeshay hore se e uma lahayn aragga muu lahayne mar dambe ayuu kullu haadihi waxa weeye waxyaalo baatila wey shayguu sheekhu baabinayaana waa waxyaalaha innagana ilaahay waa inoo yasiray dad fara badan oo waxyaalaha aaminsani waa inagu yaryihiin marmar waa dhici kartaa in la arko maa zaala ilaahay kamuu suulin bisifaatihi ay mutasifan bisifaati inuu ku tilmaamay yahay tilmaamihiisa qadiiman horayso ugu tilmaamnaa qabla khalqihi inta aanu waxba abuurin ayuu ku sifaysnaa lam yasdad muu siyaasanin bikownihim ahaanshaha ay ahaadeenay jireen shay-an muu kororhsan shaygaasoo lam yakun aan ahayn qablahum hortood min sifatihim shay hore aanu u lahayn oo sifaadkiisa ka mid ahaa ilaahay muu yeelane hore ayuu u wada lahaa welina waa leeyi tii buu sii xoojinaya sheekhu wuxuu leeyahi wakamaa kaana sidii uu ahaa bisifaatihi ay mutasifan bisifaatih sifooyinkiisa mid ku sifaysan asaliyan horayso ayuu ku sifaysnaa kadaalika sidaasi leegbaa laa yazaalu calayha aanu ka suulayn abadiyan dambaysana siduu horayso ugu tilmaanaa ayuunbuu dambaysana ugu tilmaanaanaya waxu soo kordhay ma jiro wax ka dhacaya haba yaraate ma jiro subxaanahu wa tacaala laysa ma aha bacda khalqi lkhalqi wuu tusaalaynaya markaa iminka ilaahay subxaana wa tacaala khalqi buu abuuray xilli baanu abuuray khalqigan waxaa jiray xilli ka hor oo aanu abuurin khalqigan hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura makhluuqaadka ma qalinkaa u horreeyey mise carshigaa u horreeyey culimmada ictiqaadku way ka doodaan ma qalinkaa u horreeyey mise carshiga qoloba mid bay rajaxaan ka soo qaad kii doonaa ha horreeye iyagaa ugu horreeyey makhluuqaadka ama carshiga ama qalamka marka maxaad ogaanaysaa xilli aanay waxba abuurnayn baa jiro allah keligii uu jiray keligii markaa miyaanu khaaliq ahayn khaaliq uu ahaa markuu abuurayna khaaliqun buu yahay waa sifaadka la ydhaha asifaatu almusdawaja marka horuu lahaa marka dambena sifa daatiyay ahayd marka dambena waa sifa ficliya waa sida kalaamka oo kale ilaahay iyadoo cid lala hadlaaba aanu jirin ayuu mutakalim ahaa markuu makhluuqaadka abuuray nebiyada uu la hadlayo malaa'igta la hadlayana waa sifa ficliya marka horena maxay ahayd sifa daatiya adiguba adigoo maxbuus oo qol yar ku xidhan ee mutakalim baa tay hadalkii waad leeday laakiin cid aad la hadasho maba haysid ma gidaarkaad la hadashaa marka ugu horreeya cid aragtana waad ku bilaabaysa mise ku bilaabi maysa waad ku bilaabaysa marka waa sifo kuu qarsoonoo aad leedahay markaad u baahatana aad odhanayso laysa ma aha ilaahay bacda khalqi lkhalqi intuu khalqiga abuuray ka bacdi ma aha istafaada mid kororsaday isma alkhaaliqi magaca khaaliqnimo markuu wax abuuray looma bixinin sifadaana muu yeelanine hore ayuu lahaa magaca iyo tilmaantaba walaa biixdaasi lbariyati bariyada almakhluuqaad weeye bariyadu makhluuqaadkaa soo darintuu soo dariyey istafaada muu ku faa'iidaysanin isma albaari magaca baari la yidhaah albaari iyo alkhaaliq waa isku macni lahu ilaahay wuxuu leeyahay macna arubuubiyati sifatu rububiya sifada rabbinimo ayuu leeyahay macna rabbuna waa almaalik almutasarif almuslix asayid afar macno ayaa lafdu rabbi koobsadaa maalik allaha iska leh yaan cidilo lahayn almutasarif allaha siduu doono ka yeela almuslix allaha hagaajiya asayid allaha maamula ee isagu sayidka u ah afartaa macne ayaa lafdu rabbi leeyihi markaa sheekhu wuxuu leeyahi ilaahay wuxuu ku sifaysnaa sifatu rububiya walaa marbuuba iyadoona cid rabbi loo yahayba jirin ayuu rabbi ahaa wa macna alkhaaliqi walaa makhluuq iyadoon cid makhluuqiiba jirin ayuu ilaahay ahaa khaaliq marka ilaahay subxaana wa tacaala sifooyinkaa horena waa u lahaa weligiina waa lahaanaya kana suuli maayo kana nuqsaami mayso waxaanay tilmaamaysaa ilaahay subxaana wa tacaala kamaalkiisu inuu yahay kamaal abadiya ilahayna waxaan baryaynaa cilmigeenna naafic allaha ka dhigo camalkeennana saalix wsal allah wslm calaa sayidina moxamed وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه شh عبدالرحمن وxu inugu baraarujiyey aayadda casharkeena ku jirta miya bilowgeedii inta damban soo qaatay laakiin وhuوa الذي yبdأ الخلق ثuma يuعiidu ilahay khalqiga isagaa bilaabay soona celinaya وhuوa أhوaن عalayه isaga ayaa u fudud marka la leeyahay soo celintaa u fudud hamoodin in ilaahay u kala culusiyi ee inaga maskaxdeena laynagula hadlaya la leeyahay idinka maxaa idin fudud soo celintaa idin fudud tee sidaa ku fahma laakiin ilaahay uma kala fududa labadu say mufasiriintu leeyihin marka suurta la afuufo dadku mar bay wada maqlayaan mise qaar baa kol bay maqlayaan axaadiistu waxay tilmaamaysaa in la kala hor maqlayo labada ugu hor maqlaya inay yihiin laba ninoo dar hagaajinaya oo geel waraabinaya inay ugu hor dhacayaan dabeetana inta dambena ay iska dabama maqlayaan axaadiistaasay caddaynaysaa imisaa u dhexeeya labada suurood xadiis daciifa wuxuu odhanaya afartan sannadood baa udhexeeya laakiin xadiiskaas waa daciif afartan un baa layidhi afartankaasi ma sannadaa ma qarniya ma tobannaan sanaa ilaahay baa yaqaan inta udhexaysa waxaad ka warantaa sheekh kunyada ma dhaqan carabeed ba mise waa dhaqan diimeed kunyadu waa dhaqan diimeed wey waa dhaqanadii carabta hore u lahaayeen laakiin marka dambe diinteennu ogolaatay in qofka kunyo loo sameeyo kunya kunyadu waxaa weeye in ilmihiisa loogu nasab sheego abu hebel iyo umu hebel ama ibnu hebel ama aabihi la ydhaha ina hebel ina hebeltuna kunyada way soo gashaa bal culimmadu waxay yidhahdeen carruurta kunyaha loo sameeyo wuxuu ka badbaadayaa naanays xun tii naanays lagu dhejin laha hadduu marka horeba aan kunyo uu la yimaado suuqa la soo galo e laguma dhejin karo meel lagaga dhejiyeba e heli maayaan carruurtuna waa taqaanaano dee afkoodu qaar baa afkoodu xun yi oo laga yaaba inay e naanis xun ku dhejiyaan naanis xunna waa khatar nin odayaa beriga qosliye wuxuu yidhi waxay ugu darnay inankaygiiba bisaaradda u bixiyeen buuri subxaana allah marka inankii dhib badanba muu soo gaarnay anaa ugu darnaa buuri anu markaa meelaha soo maro waa bisaaradda aabbaheed bay odhanaya buuri markaa waxaba noqday buu ihi bahasha aabbaheed baa noqday buuri marka waa khatar weeye markaa si looga badbaado naanista xuna way xun tahaye kunyada ha la isticmaalo waa dhaqan islaam weeye waxaad ka warantaa qof in lagu yidhaahdo cabdirasaaq waa magac saxa weeye ilaahay baa loo nisbaynaya allihii rasaaq ahaa ayaa addoon looga dhigay mawliidka nebiga xuskiisu diintu maxay ka qabtaa in badan baynu sheegnay rasuulka sala allahu alay wasalam xilli walba waa la xusaya mar walba waa lagu salleeyaya mar walba waa la raacaya marba waa la weyneynaya laakiin xilli mucayana in la xusaa dhaqan islaam maaha waa dhaqan meelo kale inooga yimi asmaada ilaahay sifaadkuma makhluuq baa maya wax ilaahay ku shaqali makhluuq maaha qof ma kala sawiri karaa intaanu salaada qof ma kala saani karaa intaanu salaada gelin inay salaadu tahay sunne ha markuu salaada gelayo qofku ma kala saaraya sunne iyo faralkay tay dee niyaddu ka kala saaraya afka kuma kala saarayo niyadda salaadu noocay tahay niyadda waa inuu ku qabto ma faralba ma sunna niyadduna waxa weeyaan mar walba waa qalbiga niyaddu maha afka inagoo markan si caadiya sharciguna ma ogoloba in afka laga yidhaa markaa suuqa tegaysa dee ma tiraado suuqii baan ku socdaa waliba makhaayadii baan tegayaa ma odhanaysid ee saaad u socotun baad tagtaa wahaakadaa afcaashuna maskaxdaad kusoo xaaday markaad soo kacday salaadda subax ka hor ee suxuurtu ku hor taallo miyaad u bahanta inaad waa suxuuranaya waan soomaya maxaa ku soo kiciyey maxaa cuntan ku hor dhigay kullu haadihi hiya niya waa niyadii taas qofku haddii uu dhaartay inaanu dib u samayn dembi oo uu sameeyo maxaa laga rabaa hadduu qofku dembi ka dhaarto oo uu dib u sameeyo laba arrimood baa laga rabaa inuu dembigiina ka toobad keeno dhaartiina kafaara gud ka sameeyo dhaartiina kafaara gud ka sameeyo kafaara gudkuna inuu lix lix- toban miskiin iyo quudiyo lix miskiin inuu allahuma salli xamed saddex maalmood soomo ama uu se- lixdaa miskiin uu hu siiyo intaa uu kala dooranaya casharata masaakiin cafwan toban miskiin weeye habka ugu fudud ee qur'aanka lagu xifdii karo ee habka ugu fudud ee qur'aanka lagu xafidaa waa inuu qofku arday noqdo uu sheekh yeesho qur'aanka ka dhegaysta oo u saxa daa'imnimana uu daymumana sameeyuu joogteeyo qur'aankii oo aanu marna bilaabin marna aanu faraha ka qaadin ee dhulka wareegiisu ma wax jira mise wax jira maaha culimmada qolooyinka cilmiga diinta iyo juqraafiga oo isla yaqaanaa waxay sheegayaan dhulku waa wareegaa laakiin noocay gaaladu u yaqaanaan maaha gaaladu waxay leeyihiin cadceeddaa taagan oo dhulkaa wareega laakiin labaduba si cagsiyay u socdaan waashamsu tajri limustaqarin laha cadceeddu sidaa u socoto si ka duwan ayuu dhulkuna u wareegayaa oo aan la dhaadayn sidaa waxaa xoojiyey sheekh alislaam ibnu taymiya fataawihiisa maa xukmu lmucaanaqa in laysmucaanaqeeyo marka laysu yimaado luqunta laysa saaro sharcigu mar keliya ogol yahay in laismucaanaqeeyo waa markuu qofku safar ka soo galo qofku markuu safar ka soo galo in la mucaanaqeeyo waa sharci haddaanu safar ka imanin mucaanaqa sharci maaha ee musaafaxa sharciya in gacanta loo dhiibo dembiguna uu kaga daadanaya waana waxyaalaha aadka u fadliga badan marka labada muslim isu yimaadaan ee iskacan qaadaan sida geedka jiilaashada ay uga dhacdo caleentu ayaa dunuubtu uga dhacaysa wax sahla maaha salaanta intuu afka ka salaamadu iska socdo khayrka wuu hela laakiin in baa ka dhiman inta ka dhiman waa maxay dunuubtii ka daadanaysa markaa musaafaxadu waa cajiib yaa ugu horreeya musaafaxada ree yaman nebigu sal ly slam markay soo hijrooden wuxuu yidhi ree yaman baa idin yimi wahum awalu man bada'a almusaafaxa ciddii ugu horraysa iskacan qaada iyagay ahaayen carabtina iminka way bedeleen bo sankay sankay isu saaraan ya subxaana allah waxaad moodaa riye sursanay inaa lilah say isu salaamayaan qosolkaa kaa dhammaanay waana inxiraaf weeye sal allah wasalam ala sayidina maxamed subxaanaka allahuma